waxaa sare u kac xoogan ku yimid qiimaha la iibiyo malaayiga suuqyada magaalada muqdisho sare u kaca malaayiga ayaa sababay isbedelka cimilada taas oo yaraysay malaayigii laga heli jira xeebaha magaalada muqdisho qaar ka mida ganacsatada suuqyada malaayiga magaalada muqdisho ayaa ka waramaya qiimaha malaayiga malaayiga xoogo xeligii oo macnaha gu'o waay oo aaronka e waay macnaha xag ilaah noolahaasta ama hadda jaadarkii oo macnaha la gadahay toddoba dool iyo lix dool ibar hadda waxaan gadaynaa afar dool ilaa afar ibar yumbigaan hadda yumbi caddahan macnaha toban doolaan gadi jirnay iyo sagaal doolar hadda waxaan gadaynaa lix dool lix dool ibar shan dool ibar macnaha khayrka waa iska imaaha baddiya macnaha xoogoo yar macnaha ah dabeel ku jirta wax yar laakiin khaal waay waxaa keena awood rabbaaniya keenta baddiyaa kacdi dabeelna waa socotaa doomankana waa cabsiyin dabeeshii mawjadyaasha inta lagedisaa ka cabsiyiin alaaslaa keenta maalmahan oo dhan iyo bilaha la soo dhaafayba malaayga aaduu u liitaa beeciisana aaduu u sarakacay kiiladii waxaa la gadayaa lix doolar ilaa iyo lix doolii bar uu u dhexeeyaa kiilada nooca yuumbiga ah jaadarkana asagana wuu soo dabahaayaayoo kiila shan doolar shan doolar iyo bar afar doolar iyo bar meelahaasuu maraa mayniyo anigu waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa joogtaan ahay anu kalluumaystamihi doon ma raacaani meeshaanaan ku shaqaysanaa mar malaaygaliidaan ka doonanaa mar markaa nagula keenaa mar jaziira laga keenaa mar ceelmacaana laga soo qaadaa anaga kole intaan u joognaa oo keliya bad ma aadno kalluunka markaan ka hadalno kalluunka xasaasiyaddiisa caaday macnaha xilligii waxaa la joogaa kalluunka la cuni lahaa oo labada door la gada lahaa la joogaa laakiin cimiladaoo isbeddesho la'jigeeda waxaa dhacday kalluunkii oo saddex doorii bar maalimo ka hor aan gadaynay ayaa wuxuu naqday hal maroo sarkac sameeyey hadda maanta la jooga kiilada lix dooraa la gadayaa isbuucan dhana wuxuu ku soo waaberiistay kalluunka in la gado lix doolar waxaa u wacan cimiladoo isbeddeshay baddiyoo shiwaar waaye laakiin biyihiyaa isdhaaf samaynaya waayo sagaalaad iyo tobannaadaa loo dhexeeyaa mar haddii tobanaad la galo biyaha iscelceli soo galaa saas la'jigeeda waxuu samaynaa marka bilca ka soo samey kii hoos jiriya kor soo aadaayo biyihii kor jiriya hoos aadaayo isbeddeloo samaynaa had kabacdi waxaan rajaynaynaa kalluunka laba doori bar ilaa saddex door intaan gadno suuqa malaayga ee magaalada muqdisho ayaa maalintii la keeni jiray malaay aad u badan balse hadda yaraaday keenistiisa